Isbitaalka guud ee magaalada Jawiil ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa xilligaani ka jira baahiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin in isbitaalka uusan lahayn gaadiidka ambalaasta oo bukaanada looga soo qaado tuulooyinka iyo xaafadaha qaybaha uu ka kooban yahay oo yar isbitaalka iyo in isbitaalka uusan lahayn koronto ku filan. Sidoo kale baahiyaha ka jira isbitaalka ayaa waxaa ka mid ah dhanka dawada iyo ballaarin lagu sameeyo qaybaha isbitaalka sida qaybta gargaarka degdega ah oo u baahan dib u dayactir lagu sameeyo. Agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Jawiil Dictor Ibraahin Maxamed Cali ayaa ka waramaya baahiyaha ka jira isbitaalka.
wuxuu u baahan yahay runtii wax lasoo koobi karo runtii ma ahan adeeg caafimaad haddii la yidhaahdo waxaa waaye waxyaabaha oo aan oo si fudud aan looga dhammaan karin ayay ka mid tahay muhim kuwa hadda noogu daran oo aan isleeyahay maalmaha dhow iyo waqtiga ugu dhow maxaa dhahay isbitaalka aad ugu baahan yahay in laga saboorti gareeyo waxaa ka mid ahaa isbitaalka weli koronto ku filan ma haysto waxaa kalousan haysanin maxaa la dhahaa biyo ku filan isbitaalku ma haysto oo biyo la-aan zaa'id ah ka jirto waa dareemi kartaa meel biyuhu ku yaryihiin shaqadii isbitaalka iyo caafimaadka sidii ugu socon lahaa sidoo kale isbitaalka hore waxa uu jooga ilaa iyo soddon iyo sideed shaqaale oo iskugu jira shaqaale caafimaad oo dhaqaatiir iyo nerses iyo maxaa tirahdaa umulisooyin iyo kuwa maxaa tirahdaa nerseska oo nafaqeynta qeybtaas ka shaqeeya waxaa isbitaalka uu hadda ka dhisan ilaa iyo maxaa la dhahaa labaatan iyo saddex qol oo u kala qaabaysan adeegyadii hadda ayaan soo sheegay sidoo kale isbitaalka dhulahaan wuxuu ku fadhiyaa ilaa iyo labaatan iyo afar boos oo midkiiba labaatan yahay iyo toban wadda ah isbitaal markii la yidhaahdo ilaa iyo matabaan iyo beledweyn inta udhexeyso isbitaalka keliya oo ku yaala xaruntaas inta udhexeyso way jiraan xarumo iyo caafimaad oo health centers iyo maxaa la dhahay b h u-yada ama primary health care isbitaalka wuxuu u adeegaa afartan kilometer square oo maxaa la dhahayo ilaa iyo labaatan iyo dhowr tuulo iyo maxaa la dhahaa deegaano iyo dadka baadiyaha degan wuxuu u adeegaa in ku dhow dadka badan boqol kun oo qofood ilaa iyo boqol iyo jajab bishii isku celcelis dadka bukaanada uu adeeg waxay dhan yihiin afar kun ilaa iyo shan kun oo qofood ay dhan yihiin aa imaada wuxuu adeega uu bixiyo waxaa ka mid ah qaybta dhalmada iyo bukaan socodka iyo qaybta nutritionka ama nafaqeynta ilmaha emergencyga iyo maxaa la dhahaa bukaan jiifka intaasba waa leeyahay waxaan rajaynaynaa kol dhow inaan ku darno maxaa la dhahaa qaybta oo qaliimada guud wasaaradaha caafimaadka dowladda federaalka iyo hiirshabeelle ayaa looga fadhiyaa sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ka jira isbitaalka guud ee magaalada jawiil ee gobolka hiiraan oo inta badan lagu daweeyo bukaano laga kala keeno xaafadaha magaalada iyo tuulooyinka hoos yimaado